wasiirka amniga ee dowladda federaalka ku-meelgaarka ee soomaaliya cumar xaashi aadan oo bishii lasoo dhaafay booqasho ku jooga ilaa iyo haatan goobo ka mid a gobolka hiiraan ayaa booqashada safarkiisa ku macneeyey mid ay xiriir kula samaynayaan dadweynaha gobollada hiiraan galgaduud gadobaay iyo bakool si dadka loo gaarsiiyo siyaasadda dowladda islamarkaana loo dhiso ciidan suga ammaanka waryaheena cabdisalaan maxamuud jaamac salwe ayaa goor dhoweyd khadka taleefanka ee magaalada beledweyne kula xidhiidhay wasiirka waxaanu ugu horrayn weydiiyey sida ay howlahaasi ama waxa howlahaasi uga qabsoomay howlahaasi meel aada iyo aada u fiican ay marayaan hadday intaan tilaab la qaadin horta marka hore waa in wax la diyaariyo waxa weeye ciidanku in uu amni sugo waxaa ka horeysa horta asagii ciidan ahaan in loo diyaariyo marka gobolladao dhan diyaar garoow ayaa ka socday marka mudana wasiir ma ciidan baad ma ciidan ayaad dumaysaa ciidan ayaad ururinaysaa oo xiri iskugu geynaysaa markaas ka mid noqda ciidamada ammaanka ee dowladda waa saas wey waa saas anu gobolkan hadda aan joogana ciidan ku filan gobolkan ammaankiisa ayaa la diyaariyey gobolada kalena howlahaas way ka socdaan galguud galguduud waa la socotaa gobolada ambaa iyo bakool iyagana muxuu ahaa gacanta lagu hayaa jado gacanta lagu hayaa marka xilli dhow insha allahu goboladaas oo dhan waxaan ku kalsoonahay ciidamada ammaanka ku filan inay goboladaas sugaan inay diyaar noqon doonaan markay ciidamadu diyaar garoobaan hadee waajibkii maaragtay ay fuli lahaayeen ayaa lagu amri doonaa hadii alla waayahay gobolka gobolada deriskiisa ah gaar ahaan gobolka galguduud oo kale dagaallo aada u badan ayaa ka jiray marka ma baqdin dhinaca ammaanka ah ayaa jirta oo waxaad ka tabaabushaysanaysaan in dhibaato noocaas ay soo gaarto gobolkaas iyo gobollada kole aad sheegtay gobolku waa runtaa weeye oo muxuu ahaay dagaalaha ka dhacay waxaana ku dagaalamay kooxaha nabaddiidka iyo ciidamada sunna wajameixa oo hadee ka dhiidiyey guud ahaan mushkuladda qaranka lagu hayo iyo gaar ahaan arrimo ayaga khuseeyo u gaar ahaa muxuu ahaay wayna isdifaaceen hawl badanayna qabteen laakiin hadda ka hor dawladdu lug weyn kuma lahayn oo sunna wajameixa iyo dawladdu si yani muxuu ahaay wadajir umay shaqaynay hadda wixii ka dambeeya maaragtay dawladda iyo sunna wajameica ciidamadeedu waxay isku noqon doonaan ciidan muxuu ahaaye meel kasoo wada jeeda waxaan rajaynaynaa inkastoo shaqaaqooyinkii iyo nabaddiidnimadii weli ay gobolkaas ka jirto waxaan rajaynaynaa in waxaas way iska dhammaan doonaan gobolkuna inta nabdoonana waa nabdoon tahay inta kalena la sugi doono nabadiisa haddii ilaahay idmo sida gobolada kaleba loogu talagalsan yahay howlahaas iyaga ah aad hadda aad ka shaqaynayso maamul ayaa ka jiray gobolka ka hor intii aydan imaan kadibna idin taageeray maamulka wada shaqayn intee lagayaa idinka dhexeeya sidee baad se iskula aragtaan arrimaha adkeynta ammaanka maamulka gobolkan ka jiraay inkastoo si aad la socotaan de degmooyinka qaarkood ay carqalado ka jirto aan doonayno insha allahu inaan inaan ka saarno gobolka maamul ka jiraay waa maamul dawladda kumeel gaarka ah oo ay dhistay waa maamul dawladda kumeel gaarka ku xiran waana maamul dawladda la shaqeeya marka muxuu ahaay wax labaa ma kala idin aniga iyo maamulka meesha ka jira labama kala in iyaguna waa maamulka gobolka iyo degmooyinka ana dawladda dhaxan ka socdaa waa gartay n ciidamo etoobiyaan ah ayaa jooga kala bayr adiguna waxaad tahay mas-uul sare oo dhinaca ammaanka qaabilsan adis ababana xiriir fiican la leh arrimahaas ma arrimahaad iska warqabtaan ba mise etoobiyaanka iskood ayay u joogaan kala bayr ma ciidamadaas waa ciidamo rijli meesha ku ah maaha sida adag tahay hadee muxua inta anagu aan howlaha iyaga ammaanka ka dhamaystirayno oo ciidamadeeni amniga goboladan deriska laha etoobiya aanu ka samaynayno mas-uuliyadeena amnigana aan muxuu ahaay ku filnaanayno ama ha ahaato midda dalkeena ama ahaato midda deriskeena ilaa inaga nala ka rabaa maaragtay mas-uuliyadda amnigu anaga ina saaran tahay qolyahan muxuu ahaay nabadiidka ma aha oo keliya inay dalka soomaaliya keliya dhib ka wadaane muxuu aha kooxa mucaaradka u ah dawladda etoobiya ay soo abaabulaan oo gudaha ka keenaan oo ay dalka etoobiya geliyaan marka ciidamada etoobiya meeshaay marka amnigooda uga shakiyaan ayay dhaqdhaqaaq ka samaynayaan hadde marka anaga o leenaha dhamaystiranana mas-uuliyadda anaga qaadi doona oo goboladan ciidamo amniga ku filan u diyaarino markaa hadee sidii ay ahaan jirtay ay ku noqon doontaa haddii ilaha yidhaaho ciidamada etoobiyana markaa ma kusoo xadgudbi doonaan maaragtay meel kamida gobolada laakiin hadda yani mushkuladaasaa weli jirta ammaan darada mudana wasiir soo uma eka hadalkaas kii ay dowladda federaalka kumeel gaarka maamulkii idinka idinka horreeyey ay isticmaali jireen oo ahaa etoobiya waxay halkan u joogtaa inay ammaankeeda ilaashato ammaan naga dhexeeyaan wada ilaalinayna ilaa iyo inta annaga iska dhisayno oo aad adiga iyo rag aad ku jirto aad hubka u qaadateen oo aad ka dhiidhideen ood la dirirteen maxaa isbedelay hadda marka maya adeer taas waxba iskuma lahaa waa ka warqabtaa xilligaa wixii jiray konton kun oo ciidana ayaa dalka soomaaliya joogay goob kasta oo soomaaliya kamid ayna joogeen annagu ka hadli mayno dalka soomaaliya laga hadli maayo meel xaduuda oo shaqaaqo nabadgelyo xuba ka jirtaan ka hadlaynaa maahane iskula wax shuqul iskula maaha kala bayr laba iyo labaatan kilomitir ayay gudaha ugu soo jirtaa xuduudda soomaaliya waxaana la leeyahay ilaa iyo xad ciidamo aada u hubaysan ayaa jooga oo diyaar ku ah adiguna hadda sida hadalkaa ka muuqata waxba kama qabtid oo waxaad u aragtaa ilaa iyo xad in ay suganayaan ammaankooda ilaa iyo inta idinku aad ka gaaraysaan heer aad ku qaadaan mas-uuliyadda xuduudkiina ulajeeddada waxa weeyaan ilaa iyo xad waxay shabahdaa mawaaqiftii dowladdii hore ee aad ka hortimaadeen adeer ma shabaado taas shuqulna iskuma laha waxa weeye taasi waxay ahayd sidaa la socotay ee dowladda xilligaa jirtay saxiixay bixisay ciidamada etoobiya inay dalka soomaaliya oo dhan maaragtay ay ay gacanta ku dhigaan marka wax la isku shabihi karo iyo wax shuqul iskula midna ma aha waxa weeye xilligii markaa ka horreeyey meelaha amni xumo ay ka jirto marka ay ka baqaan in dalkooda laga soo galo ciidamada soomaaliyeed oo hantaahuna aynan jirin arrin amnigooda inay ilaaliyaan ku saabsan sideed iyo tobanka sano waa dhici jirto dhaqdhaqaaq noocaasi waa dhici jiray laakiin taas hadda waxay ahayd waad ogtahay oo waxaa la saxiixay dalkao dhan inay galaan oo dalkao dhan ayagu maamulaan waana maamuli jireen muddo laba sana waad ogtahay dalka ayaa gacanta ku hayay waayahay adigu xiriir arrintaas aad ka hadlayso iyo arrinta hadda aad muxuha barbar dhigaysaa arrimo shuqul iskula ma aha waxaa suurtowda muxuu ahaye hadda waad ogtahay xadiidku waa ballaaran yahay hadda meel keliya aad tilmaamaysaa ciidamada etoobiya ilaa kismaayay joogeen markaad ka hadlayso xiriir fiican ayaa idinka dhexayn jiray adiga etoobiyaanka haddeerna waxaana loo sheegay in tiro ka laba jeer ugu yaraan aad goday ku noqoteen adiga iyo saraakiil sare oo ay ka mid yihiin danjira laqanyo iyo guddoomiyihii hore ee gobolka dabageed waa maxay safaradaas maxaase idinkaga soo qabsoomay xiriirkiinuusa intee wuu la-egyahay sidaadaba
adeer beenay kuu sheegeen horta laqanyo iyo aniga waxaan ka rabay addis ababa waxaanan gobolka ka soo galnay dhinaca etoobiya waa run wax qarsoon maaha taasna xaaladda dalkeena ka jirtaa sababtay noqosho dambe oo anigu aan noqday oo aan goday ama meel kale etoobiya kamid ahan tegeyna ma jirto si aan ubina gobolka jooga shacbiga marka waa beeninaysaa waad beeninaysaa in adiga iyo guddoomiye yuusuf dabageed iyo danjira laqanyo tiro ka laba jeer ku noqoteen goday maya waxba kama abuurnaba waxaas wax beena wey wax wax ka jiraan maaha godayaa sheegaysaa xasaasaan usoo galay gobolka aniga xataa
kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cumar xaashi aadan oo khadka taleefonka magaalada beledweyne ugu warramayey waryaheena cabdisalaan maxamuud jaamac salwe oo washington jooga